إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka bakool maxkamad ku taalla dalka maraykanka ayaa nin muslim kenyaan ah ku eedaysay inuu qorsheynayo weeraro lamida kuwii kooiyo tobankii sebtembar ee ka dhacay dalka maraykanka muddo hadda laga joogo saddex iyo labaatan sano ganacsatada suuqa lo-da ah ee magaalada wajeer ayaa si caro leh uga hadlay dhibaatooyin ka haysta xagga ganacsigooda dagaallo ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen deegaana ka tirsan gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya maleeshiyaad hubaysan ayaa la wareegay dhul ku yaalla duleedka magaalada muqdisho oo ay dowladda federaalka u burburisay walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa heshiis buuxa dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo wadadega walaayada kadib markii shaqaaqa soo kala dhex gashay donald trump ayaa guddiga doorashooyinka ah ee dalka maraykanka ku eedeeyey musuq maasuq دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka bakool rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xere askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay maxkamad ku taalla dalka maraykanka ayaa nin muslim kenyaati ah ku eedaysay inuu qorsheynayo weerar lamida kuwii kooiyo tobankii sebtembar ka dhacay waddanka maraykanka muxsen xasan ayaa ka warramaya joolo cabdi cabdulaahi oo ah muwaadin ka soo jeeda dalka kenya ayay maxkamad ku taalla dalka maraykanka waxay ku eedaysay inuu qorsheynayay weeraro la mid ah kuwii kow iyo tobankii sebtembar oo ka dhaca gudaha dalka maraykanka loona adeegsado diyaaradaha rakaabka bishii julaay sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka ayaa ninkani muslimka ah oo soddon iyo afar sano jir ah waxaa laga soo qabtay dalka filibiin halkaasi oo uu ku baranayay sida loo duuliyo diyaaradaha waxaana markaasi kadib loo wareejiyey dalka maraykanka waana halka xilligan uu ku xidhan yahay mary garland oo ah xeer ilaaliye ameerikaan ah ayaa sheegay in joolo cabdi cabdulaahi uu qorsheenayay inuu fuliyo weerar laayaan ah oo beegsada shacabka maraykanka isagoo ku dayanaya dhallinyaro muslimiin ah oo dhowr iyo labaatan sano ka hor maraykanka gudihiisa ka fuliyey weerarkii ugu cuslaa abid ee beegsada dowladda maraykanka sida ay sheegayso maxkamadda ameerikaanka ah ee uu ka soo muuqday ninkan muslimka ah wuxuu ku soo tababartay soomaaliya isagoona ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin ma jiro ilo ka madax bannaan ameerikaanka oo xaqiijin kara warkan ama qirasho lagu kalsoonaan karo oo uu sameeyey joolo cabdi cabdulaahi dammayn wilyamis oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka maraykanka ayaa sheegay in cabdalla uu mas-uul ka yahay iskudayga soo celinta weerar dhiig badan ku daato oo ka dhaca maraykanka sidaasi darteedna uu mutaysan karo xabsi daa'in dowladda maraykanka ayaa hogaaminaysa dagaalka ka dhanka ah muslimiinta meel weliba oo ay dunida ka joogaan waxaana ay hadda mas-uul ka tahay xasuuqa sanad jirsaday ee lagu hayo muslimiinta ghaza tani ayaana dhallinyaro badan oo muslimiin ah waxay ku riixaysaa inay ku fakeraan fulinta weeraro ka dhan ah maraykanka iyo shacabkiisa ganacsatada suuqa lo-da ee magaalada wajeer ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ayaa si caro leh uga hadlay dhibaatooyin ka haysta xagga ganacsigooda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
ganacsatada suuqa lo'da ee gobolka wajeer ayaa ka hadlay dhibaatooyin ka haysta xagga ganacsiga iyagoo warbaahinta la wadaagay arrimo badan oo ay ka cabanayaan waxay sheegeen in guud ahaan uu hoosdhac ku yimid xaggii iibka lo'da maadaama ay roobla'aani ka jirto soomaaliya oo ay xooluhu uga imaanayeen iyo gudaha kenya oo ay u iibgeynayeen waa kuwan qaar ka mida ganacsatada oo ka cabanaya arrimahaasi
lagagaabaa la dhahaa dadka baacmusturka oo suuqa xoolaha ka shaqaystaan ka mid ahay bismilaahi marka dee saaka suuqa haddaadna waraysateen suuqa saaka aad u hooseeya oo ay ka mid tahay xoolihii saaka la keenay roob la-aanta kolley noqotaa wixii noqotay amar ilaahay iska jira kolley looda suuqeeda saaka waa aad u jaban yahay neefneefka dhiiglana xoogo lacag leeyahay laga baxlo neefneefa lagala bixihayaa annaga hadda ganacsata ahaan waxaan nahay xoogaa dhibaan haya wax badanna waa sheegnay waxbana lagama qabto suuqa waxaa naga haya dhib wax badanna waa sheegnay suuqa hadda suuqaga aan geynaya xoolaha aad looguma rabo xoolaha dadka naga gadanaya waa meeshay geynayeen yaa kasoo abaar ah voy bay geynayeen voyna waa hadda waa ma fiicna roobka ma dhaca hoos dhaca imaaday xagga suuqa waa dhacsan yahay sababtana waxaa waaye dhulka diraacda waqtiga kulul waqtiga kulul yaa keenaya waxay kaloo cabasho ka muujiyeen maqnaanshiyaha adeegyo badan oo aasaasi ah oo uu u baahan yahay suuqa lo'da ee wajeer iyagoo sheegay in canshuur laga qaado aan waxba loogu qaban suuqa ma laha meel harsada ma laha garaash xoolaha la geliy ma laha masqul ma laha ceel biyeed ma laha looda ayadoo qatina imaani ayadoo qatina haddana ay bixi meel laga raran ma laha garaash garaash yara ku yaalla oo laba gaari saddex gaari hadday imaado isdaba istaagayn saacad oo yar oo isagana aan aan dayactirnayn oo dayactir aan aan lahayn oo dayactir u baahan waana yaryah marka annaga canshuur waa nagala qaada laakiin waxba noolama qabto isqul ceel weliba xoolaha suuqjooyinkooda mid wax nagala qabtaan rabnaa adduunka xoolaha wax baa laisla qabtaa meel kastoo laga imaado waad arkaysa loodan oo saaka tuurun shilin wax dhaha lalaayi meelo dheereera laga soo safray loodu way ooman tahay dhibaato intay ahaan karta kolley meeshii ugu dambaysay taagan tahay soomaalida ayaa inta badan ah xoolo dhaqato kuna tiirsan dhaqashada xoolaha saddexda nooc geela lo'da iyo ariga soomaalida degto gobolka waqooyi bari ee ku hoos jira gumaysiga kenya waa kuwa ku tiirsan dhaqashada xoolaha waxaana ku yaalla suuqa xoolaha ee ugu weyn bariga iyo bartamaha afrika kaasoo ay u soo hiigsadaan ganacsato badan oo ka kala yimaada afrika si ay xoolaha halkaasi uga iibsadaan geesta kale dadka ku nool wajeer iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxay wajahayaan biyola-aan baahsan iyo adeegyadii kale ee asaasiga u ahaa dadka iyo duunyadaba ayadoo dadka ku noolla maamulka ka jira halkaasi ku eedeeyeen inaysan soo gaarsiin lacago ay soo dhiibeen jaaliyado soomaaliyeed si xaaladda haysata ay uga samata baxaan dagaallo ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen deegaana ka tirsan gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya ciidamo ka wada tirsan maamulada la baxay somalilan iyo s s iyo khaatumo ayaa waxay mar kale ku dagaalamayaan deegaano ka tirsan gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya wararka ayaa waxay sheegayeen dagaalladan ay si weyn uga dhacayaan nawaaxiga deegaanka gurilogood ee gobolka togdheer dagaalka ayaa yimid ka gadaal markii ay ciidamada maamulka la baxay somalilan weerar ku qaadeen goobay ku sugan yihiin kuwa ka soo horjeeda iyadoona uu halkaasi ka dhacay dagaallo baan oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ma jirto wax khasaare nafeed oo ilaa iminka la sawranayo balse waxay dadka deegaanadaasi ka agdhow sheegayaan inay labada dhinac ishor fadhiyaan islamarkaana ay difaacyo kala xirteen iyadoona ay mar walba suuragal tahay inuu dagaalka qarxo mid ka mid ah dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay siday wax u dhaceen isagoona sheegay in dagaaladan ay yihiin kuwa soo noqnoqday dhinacyada dagaalamayan ay difaacyo ku kala jiraan waxaa lagu dagaalamay inta u dhexaysa maygaagle iyo shangeed marka halkaas oo ah inta u dhexayso qorilogood iyo maygaagle marka wax khasaaro oo ilaa hadda lama yimi jiraan laakiin weli waa lasoo fadhiya dee waad dareemi kartaa deegaan sanad lagu dagaalamayey oo dee dad sanad lagu kor dagaalamayay oo sanad kadib waxaad moodaa dagaalka labaad garan kartaa xaaladda uu dhalin karo iyo murugta uu dadka shacabka ah ku dhalin karo marka dagaalku dareenkiisu wataa dagaaladaas kolley sad la socoto lagu dagaalamay maalmihiina soo dhaafay ahaa khamiista iyo jimcihii dhibaato xoogan ay ka dhalatay oo khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawacba leh waa waad isla deegaanadaas dagaalkuna waa mid weerar iyo weerar celis ah marka inta ugu badan deegaanada dhexe oo inta u dhexaysa miigaagle iyo qoralugud baa lagu dagaalamaya ilaa iyo buqbarkayn marka waa weerar iyo weerar celis marka qolana qolada kale gudaha umaanay soo gelin waa dagaal les hor fadhiyaan odhan karnaa oo de mar walbaba labada qori ay soo muuqdaan oo mar walbaba qarxi karo deegaanada iminka laga soo tebinaya dagaalada ayaa waxay markii horeba ahaayeen kuwa ay ku dagaalamayeen ciidamada ka tirsan maamulada sisiyo khaatumo iyo weliba somalilan waxaana dagaalada u dhexeeya labadan dhinac ay saameyn weyn ku yeesheen dadka ku dhaqan deegaanada ay ku dagaalamayaan dadka ayaana marba dhinacay u guuran ka maqlaya rasaastay isweydaarsanayaan ciidamadae sor fadhiya ee muddada dheer dagaalamaya maleeshiyaad hubaysan ayaa la wareegay dhul ku yaalla duleedka magaalada muqdisho oo ay dowladda federaalk ah u dhowaan burburisay faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar maalintii shalay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxay la wareegeen dhul ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee dowlaadka magaalada muqdisho halkaas oo ay dhowaan burburin ka geystay dowladda federaalka dadkan oo ku dhaqan ceelasha biyaha ee dowlaadka magaalada muqdisho ayaa waxay isugu soo baxeen halka ay dowladda federaalka burburinta ka geysatay maleeshiyaadkan oo wata hubkooda ayaa isku gadaamay dhulka la burburiyey waxa ayna sheegeen inay ka difaaci doonaan dowladda federaalka oo ay la dagaalami doonaan qaar ka mid ah milkiilayaasha guryaha la burburiyey oo la safan kooxahan hubka wata ayaa waxay sheegeen inay geeri ka xigaan dhulkooda oo la boobo ayna dagaal kala hortegayaan ciddii ku soo duusha waa kuwan iyagoo ka warramaya arrimahaas annagu dad guuraya iyo dad calacalaya iyo dad meel u socda midna maahin meeshii aan taagannahay bartankeedaan kala hadlaynaa dad carcararaya maahin dad hoteellada galaa maahin waxaan meelaha ka maqlaynaa in maaragta qolol leedahay waxa weeye warqadaan hayaahe lacag ha la ii keeno waxaasu wax shaqaynaya maaha ma shaqaynayaan mana shaqayn doonaan haddeerna shaqayn maayaan horena uma shaqayn annaguna maskiin bila'aadan ma ihina maskiin ilaahay baana cid aan baryayn iyo cid aan olacalayn iyo cid aan tuugayna midna lama arko waxaan leenahay annagu barya in ma ihin nin walbaana meeluu ka soo kacay wax aan barya u nahay lama arko dhulkaan mar damba haddii laydinku arko wixii aan ka wada hadlaan leedihin ma soo mari kartaan ma imaan kartaan waxbaa naga dumideen dadka dadka noo soo raacaa tihiin ma ina baryayno mana ina tuugayno tuugsin warkanna uu kuma jiro cid aan baryaynana lama arko cid aan hub haysan lama arko cid aan xoog lahayn lama arko war guryahan horteeda ka muuqda fiiri oo ku dhisan boqol kun oo doolar intaas hal nin oo noo yimid oo yidhi war waxaan maxaa inku dhacay lama arko waxaan rabnaa oon codsanaynaa annagu meesha aan joogno waxa naga qaadaa waa malaka mawd beenbeentaasu annaga agtayna ma ka soconayso ma rabno in haddii allaku naloo cagajugleeya ma rabno ma lama ma rabno in naloo biliis biliis nalooga naqdo ee dadka laqaqabtee la xirxiro ma waadna dhibe muddooyinkii la soo dhaafay waxaa caasimada iyo dowlaad kale ku sii xoogaysanayay dhulboobka ay geysanayaan madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo xilliyada qaar dhibaatooyin kula kaca dadka ay dhulboobka ku hayaan walaayada islaamiga ah ee bokool ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah oo wada dega walaayada kadib markii ay shaqaaqa soo kala dhex gashay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar kadib dadaallo dheer oo wilaayada islaamiga ee bakool ay ku bixisay heshiisiinta beelaha jilible iyo geeladleh ayaa ugu dambeyn waxaa wilaayada islaamiga ah ee bakool ay ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto labadan beelood ee walaalaha ah waxaana kulamadan heshiisiinta ah ee la dhex dhigay beelaha jilible iyo geeladleh barbar socday dowraad sharci ah oo ay qaateen waxgaradka labada beelood waxaana madasha ay ka dhacaysay munaasabadan kelimaad kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadan heshiiska lagu dhexdhigayay beelaha jilible iyo geeladle waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay madasha ay ka dhacaysay munaasabadan malaaq sheekh xuseen malaaqa guud ee beesha geeladle malaaqa ayaa waxa uu dhinacyada kula dardaarmay inay ku dadaalaan fulinta qodobada heshiiska waylay dardaarmaanay masaalixdaas oo hadla deeri oo laaan arag iif oo walaayadii juhdah ka biidi guddigii laaan hal saari juhdah ka bii ini ignaqanna halba-aad la kala siina inay gunaqan nicmo kasta may la ray walxaasadaa walata nicmadaas may baa inay shukrishee una daba dhagno kulley walaa ninku sheekoyaay nicmadii ilaahay subxaana wa taala haddii la shukri waayo cuquubadii inii latanha ninku sheekoyaay unuun haddii odayaalka ee alkooda anna nabadgelyadii insha allaahu aakanni horeyba may buaha dadma kaste in badnaa balwadyahaaya ilaahay subxaana wa tacaala hanyoha ilaahay hanuuni ilaahay subxaana wa tacaala wayba ku tuuqanay hubka isan in isgadateen oo ini lambu walaashay ka dhowfadaaw
sidoo kale waxaa isna markiisa munaasabadda ka hadlay malaaqa beesha jilibleh malaaq cali maxamed yarow isagoona u soo jeediyey beelaha walaalaha ah ee dagaalamay inay kaalintooda ka qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka unad abti i aysinjey oo shala obsadaan liley ala dareena dhati oo kujar liley ikhwaani waa cari ilaahay ilaahay maninku dor inuun ilaahay intoobu sheegno geedka waajibni e ilaahay innaqana dibna walaaqan ilaahay humaan wal sheegdoob ilaahay mahaniinaaq mayluku kabahay ilaahay diintiisa oo ilaahay la aamino meel ilaahay dad andari liinbah ikhwaani jihaadka ini liinbah wal kale ku kabadbaadaan male walaan kale intaha ka naqnaqadahayo wal jaroon adan argahayne wayb waa hunug hunugdana ilaahay kitaabsha ku fadheeni ikhwaan una oo an fiirine ilaahay inka tawba sheegne an aragne gadaal inay iska fiirineen ama ku bahaasan male inuun ilaahay innaqano ilaahay in tawba sheegno shaqadii ilaahay nin dirsadii una gobol gabagabadii waxaa munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan soo xiray waaliga gobolka bakool sheekh cusmaan abucabdiraxmaan wuxuuna waaligu ka hadlay dhibaatada qabyaaladda iyo sida ay uga hadashay shareecada islaamka intaas markaan ku gudo walaalayaal walyarmay dursulmfaday qabyaalada dhibaatada la tar qabyaalada qurun qabiilka waljaru ilaahay ammaanay qabiilka isku faylayay sharcu litacaarafuu waay laakiin ina akramakum cindallahi ataqaakum waay may tusaale lahanqaadooda ka hore oo cajiib ah qabyaalada dhibaatada yaa la tar qisadii ansaarigii iyo muhaajirigii oo rasuulka sala allahu alay slam saxaabadii isku mid haayeen yaadoo ghaswo laha ku nagday duulaan laha ku nagdi ceelbiyoodii oo isku galaan macna lama qof shakhsi ah koonu muhaajiru koonu ansaar hay lamadaas qof ceelka oo isku galaan ceelkii la ka harbiyan markaasaa ku kastama in weerdaday yaalal muhaajiriin kaagna meera yaalal ansaar ti kastamar kuma in weerdaday kaag muhaajiriga haayin muhaajiriintaan weerday muhaajiriinay hayin gurmudaari lankun qoy oo goboda kii ansaarta hayan mare ansaaray isagna ii deera nabagan sala allahu alay wasalam waa meelo roogi qadiidii hayta nabiga ilaahay ku hadale bidacwa aljaahiliyati wa ana beyna adhurikum jaahiligii walaaila hamoodey oo inishabarweerday reer heblow ireer hebeley ireer tollaayey laguri jari walaagya hadda aan osinka dhajari haddana dib hagnagdana nabag ilaahay may ka sheegay marka dacuuha fa inahaa mumtina yaa qabyaalada urun ahaa isku ku dheerada kulankan wilaayada islaamiga ee bakool ay dhex dhigtay labadan beelood ee walaalaha ah ayaa waxa uu qayb ka noqonaya kulamo kala duwan oo ka dhacay wilaayaadka islaamiga kuwaas oo heshiis lagu dhex dhigay islamarkaana lagu xalliyey madmadow badan oo ka dhex jiray qaar ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynihii hore maraykanka ahna musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay inay wax isdabamarin ka dhacday codayntii ka dhacday magaalada filadelfiya oo ah magaalada ugu weyn uguna dadka badan gobolka bensenfilia ee dalka maraykanka taasoo maamulka magaalada ah ay kaga jawaabeen diidmo iyo cambaarayn trump ayaa yidhi fiidnimadii talaadada waxaa jiray hadalhayn badan oo ku saabsan musuq maasuqa baahsan ee ka jira doorashada ka dhacday magaalada filadelfiya isagoona dhanka kale ku booriyey dadka amerikaanka ah inay ka qayb qaataan doorashada ilaa daqiiqadaha ugu dambeeya dhankiisa xeer ilaalayaha guud ee magaalada filadelfiya ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin eedaynta trump ee ah inay wax isdabamarin ka dhacday magaaladaas warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa